الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaalaad min suurati fusilat qul ainakum latakfuruuna biاladii khalaqa alarda fii yowmayni watajcaluuna lahu andaada dalika rabu اlcaalamiin qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi muxamedo calayhi asalaatu wasalaam ainakum idinku latakfuruuna ma waxaad ka kufrinaysaan latakfuruuna ma kufrinaysaan biladii macbuudkii allihii mayaad ka kufrinaysaan khalaqa alarda ardada abuuray fii yowmayni laba maalmood laba maalmood oo xilliga ardada la abuurayay maalmuhu waa dambeeyaane maanta maalmahan la isticmaalo oo jira laba maalmood qadarkood ayaa lagu abuuray ardada ilaahay baa ku abuuray istifaamku waxa weeyaan waa litawbiiqi waatacajub aayaadkaana waxay tusinayaan ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa ayay tusinayaan dalaa-il caddaynaysa weeye ainakum idinku latakfuruuna ma kufrinaysaan biladii allihii khalaqa abuuray alarda ardada abuuray fii yowmayni ku abuuray allah awooddaas watajcaluuna ma yeelaysaan lahu ilaahay andaadaa shuraka mayaa u yeelaysaan shurakaaa wa amhaalan amhaal iyo shurako mayaad alle u yeelaysaan aada caabuddaan oo aada ka dhigataan ilaahyo daalika midkaas khaaliqaas khalqiga abuuray rabbulcaalamiina huwa isagu rabbulcaalamiin caalamiinta dhammaantood rabbigood weeyaan markaa asnaam liid liidata seebay ula wadaagsanayaan ilaahnimada iyo macbuudnimada iyo cibaadada imaamu saawi isagu wuxuu leeyahay ainakum tuwaabay istifaamku waa lilinkaari watashniic inkirid lagu inkirsan yahay iyo ceebayn iyaga la ceebaynayo waxaad og tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuusan shariig u ahaanin fi lcaalami alculuwiyi wasufliy cirar iyo dhulal iyo dhexdood midna seebaa marka shariig ugu yeelaysaan wajacala ilaahay wuxuu yeelay daalika kaasi rabbulcaalamiina wey wajacala ilaahay wuxuu yeelay fiihaa ardada dhexdeeda rawaasiya ayuu yeelay ilaahay wuxuu yeelay buuro sugsugan min fowqihaa wajacala ilaahay wuxuu yeelay fiihaa fi lard ardada ilaahay wuxuu yeelay rawaasiya jibaalan hawaabita buuro sugsugan aan liiqliiqad lahayn ayaa ilaahay yeelay si aysan dhulku ula dhaqdhaqaaqin basharka iyo binu aadamka iyo cidda saaran min fowqihaa buuna yeelay ilaahay ardada xaggeeda sare ee dusha sare ah ayaa ilaahay yeelay subxaanahu wa tacaalaa buurahaas oo dhulkii dushaa laga saara ama min fowqihaa rawaa sidaasoo min fowqihaa ahaatay waa ka sifayn ka dhaha waqadara ilaahay wuxuu qadaray fiihaa ardada dhexdeeda arsaaqdii cidda ardada dul saaran ee ardada ku dhex jidha arsaaqdoodii iyo macaashkoodii iyo noloshoodii baa ilaahay qadaray wajacala fiihaa rawaasiya min fowqihaa wabaaraka ilaahay waana barakeeyey fiihaa dhexdeeda khayrka ardada ilaahay waa badiyey oo biyaa ilaahay dhex yeela oo zarci baa ilaahay dhex yeela oo xayawaanaadka meesha daaqayo ku nool baa ilaahay caano iyo macnaha candhadooda waxaa ka imaanaya oo laga maalayaa caanihii wabaaraka ilaahay waa barakeeyey fiihaa dhexdeeda waqadara ilaahay waana qadaray fiihaa ardada dhexdeeda arsaaqdii baa la qadaray wey ilaahay webiyaal buu yeelay geedow yeelay dawaab buu yeelay qadara fiihaa arsaaqa ahlihaa bay ka dhigantah ehelka ardada saaran korkiisa iyo gudihiisa meel kastaba ha joogeene arsaaqday ku noolaan lahaayeen ayaa ilaahay qadar intaan dambe iyo macnaha ardadii abuurkeedii markii laysku daro intaasoo dhan ilaahay waa abuuray oo waa yeelay fii arbacati ayaamin maalmo oo afara dhexdood fii tamaami arbacati ayaamin maalmo afara buuxsankood taam noqoshadood sawaaan xaa leeyihiin arbacatu ayaamkaas afartaa maalmo oo mudaafkii oo iska nakiraa in laga xaaleeyo maxaa keenaya idaafada uu hayso ayaam baa u idaafaysan fii arbacati ayaamin sawaa'an xaal ay yihiin mustawiyatan afartaa maalmoodi kuwo eg oo siman eh bilaa ziyaadatin walaa nuqsaan dheeraad iyo nuqsaan midna aysan lahayn lisaa'iliina bayna u ahaatay ama sawaa'an xaaleeyihiin afartaa maalmood kuwa eg ee siman lisaa'iliina kuwa weydiinaya maxay weydiinayaan can muddati khalqi اlardi dhulka muddada lagu abuuray waa imisa kuwa dhahaya iyo dhulka waxa dhex yaal oo wabaaraka fiihaa waqadara fiihaa laynoo ka soo sheegay kuwa su-aalaya arrinkaas afar maalmoodoo u eg ee isla eg weeyaan ee jinjin ah oo markay su-aashaa keenaan waxaa la dhahayaa fii arbacati ayaam marka khalaqal arda fii yowmeyni dhulkii laba maalmood baa la abuuray fii arbacati ayaamtan waxaa afartan maalmood ku jira labadii maalmoodoo hadda lasoo sheegay labadaa maalmood dhulkii baa la abuuray dhulka waxa dhexdiisa ah oo buuraha la yeelay ah oo barakaynta la barakeeyey ah oo waqadara fiihaa dhexdeeda la qadaray ah oo markaa la yidhi fii arbacati ayaamin waa laba maalmoodoo dambe iyo labadii hore markii la ysku daro dhulkii iyo wixii dhexdiisa la yeelayba waa fii arbacati ayaamin ee maaha afar gaaroo labadii hore dheeraad ka ah ee waa isku afar weeyaan fii arbacati ayaamin weeyaan sawaaan lisaa'iliin baa ilaahay yihi subxaana wa tacaala afartaa maalmood labadii maalmood horeo dhulka la abuuray yowmu alaxad walitnayn maalinta axadda iyo maalinta itniinta wey labadan dambana waa labada ku xiga weeyaan athulahaa walarbica weeyaan afar maalmood bay markaas sidaa ku yihiin fii arbacati ayaamin waxay noqonayaan maca alyowmeyni alwalayn labadii maalmoodoo hore markii lagu daro ayay waxay noqonayaan fii arbacati ayaam sawaaan lisaa'iliina cilaabo badan baa ku jira sawaadaas fii arbacati ayaamin afar maalmood weeye lisaa'iliina haada alxasru xasrigaas afartaa beri la sheegay afar lagu soo koobay xasrigaasi wuxuu u ahaaday lisaa'iliina kuwa weydiinaya abuurka dhulka iyo waxa dhexdeeda ah oo maxay dhahayaan alqaa'iliina ku qowlaya fii kam khuliqat alardu waman fiihaa ardada iyo waxa dhexdeedaa imisaa lagu abuuray maalmood markaasaa la dhahayaa fii arbacati ayaam ama lisaa'iliina liajli saa'iliina kuwaa saa'iliintaa dartood ama lisaa'iliina ilaahay ardadiibuu abuuray iyo waxa dhexdeeda ah lisaa'iliina kuwa baryo tamayo su'aalanaya sawaan xaali tahay lisaa'iliin oo maxay rabaan arsaaq bay weydiisanaya ardada ehelkeedu dhammaantood quud bay dalbayaan nolol bay dalbayaan biil bay dalbayaan markaas waa lisaa'iliina waa kuwa wax su'aalanayo ilaahay bay ka codsanayaan oo weydiisanayaan uma intaa ka bacdi uma stawaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qasday qasadkiisoo u jiheeyey iyo iraadadiisa ila asamaa'i ilaa khalqi samaa'i samada abuurkeeda uma stawaa cala alcarshi oo kale maaha waa uma stawaa ila asamaa'i dhulkii waa la abuuray iyo wixii dhexdiisa ahaa cirkii baa la abuurayaa uma stawaa ila asamaa'i samada intii kaaba ilaahay u qastay ahaysiinteeda iyo abuuriddeeda walxaal hiya samaduna dukhaanun ay tahay mid mugdia qiica waa maxay amrun dulmaaniyu amar mugdi loo nisbeeyey sida duuqaanka ama qiica oo kale ah dab la shiday qiic baxay oo hawadaas isku shareeray oo kale sidaasoo kale iyadoo ah hadde qiicaas waa waxaan isku dhegdheganayn oo aan isqabqabsan karin sida daruurta oo kale daruuraan ishayshaysan oo kale uma istawaa ila asamaa'i wa hiya dukhaanu walxaal hiya dukhaanun ay tahay abuurkaasaa laga hadlayaa ilaahay baa og xaqiiqadiisa waa dukhaanun murtaficun kor noqday xaggaa kore cirka waagii hore allaha raxmaanka carshigiisu intaan cirar iyo dhulal la abuurin carshigaasi calalmaa'i buu ahaa wa kaana carshuhu calalmaa waxay ka dhigan tahay calalmaaidaas carshiga iyo biyaha looma dhexayn ilaa cirarkiina ma jirin dhulalkaanna ma jirin oo dhulalkan baaba biyo sii dul saaran wa kaana carshuhu calalmaa deed baa ka bacdi la abuuray cirarki iyo dhulalka aayaddan waxaa ay ku dareensiinaysaa oo laga faa'iidaysanaya dhulka in la hor abuuray dhulka iyo cirka dhulka in la hor abuuray aayad kaloo aan gaari doonna insha allah waalarda bacda dalika daxaahaa iyana waxay ku dareensiinaysaa abuurka dhulku inuu dembeeyey oo cirka la hor abuuray fa kayfa aljamcu baynahumaa labadaa aayadood see loo jamcinaya aljawaab almashhuur jawaabta caan baxday ee lagu jawaabo waxa weeyaan dhulkaa markii hore ilaahay abuuro ka bacdina cirkoo abuuray markii cirka la abuuray ka bacdi abuurkii cirka dabadeed baa ardada la fidiyey ardadii oo isku kubadaysan oo isku xiran baa wal arda bacda daalika cirkii la abuuridiisa ka bacdi baa ilaahay daxaaha ilaahay fidiyey subxaana wa tacaala daxaaha wamaddaha waa la jiiday saasaa loo ballaariyey jawaabo kalena waa jiraan ilaahay cirkiibuu abuuray subxaanahu wa tacaala walxaal hiya dukhaan buu u qasti sidaa marka ay dhacday fa qaala ilaahay wuxuu yidhi lahaa wuxuu u yidhi samadii iyo walil ardi ardadii itiyaa imaada i'tiyaa imaada dawcan aw karha dawcan daa'iciina dawcan daa'icatayni tasniyadooda isku soo qabo xaalaad tihiin laba hoggaansan ow karhan mukrahatayni laba la dirqiyay idinkoo ah ama i'tiyaa imaada dawcan aw karhan i'tiyaa marka idinkii imaada ama i'tiyaa la imaada waxa dhexdiinna ah ee laydinku dhex abuuray ee khayraada la imaado dawcan ow karha qaalataa waxay yidhaahdeen samaawaadkii iyo ardadii ataynaa waanu nimid amraka bay ka dhigantay daa'iciina xaalaan nahay kuwa daa'iciino adeecay annagoo ah ayaanu nimid qaalataa labadoodu ataynaa nimid ilaahay waanu nimid daa'iciina annagoo daa'iciina oo hoggaansamay ayaan ilaahay oo nimid weeyaan markaas waa tamiil ilaahay wuxuu doonay ahaysiintooda deedna ilaahay bay u hoggaansameen waxay ka dhigan tahay mid wax la amrada wax abdeecayo oo kale markii ciddou abdeecayo amarkeedu ku yimaado waa aqbalayd uu yidhaahdo iyo waa yeelay meesha waxaa laynoo suuraynaya ilaahay awooddiis waxyaalaha maqduuraadka ah baa layna tusayaa sida ilaahay ugu hoggaansamaya tusaale ahaan waxay dhahaan xaa'idka ama derbiga hadduu ku yidhaahdo derbi kaba soo qaad weeye lil mismaari mismaar maxaa la yidhahdaa qodobka hadduu ku yidhaahdo lima tashuquni maxaad ii dilaacinaysaa maxaa ii mudaysaa haddii derbigu dhaho oo markaas mismaarkii ama qodobkiina uu yidhaahdo sal man yaduquni cidda gadaal iga garaacaysa weydii ilaa qodobkan cid baa gadaal ka soo riixaysa waa macnaha saasoo kale iyadoo la cabiray sooma jeed ama sideedaa horeba ku dayso marka maxaa la leeyahay cirkii waxaa la yidhi qoraxdaada iyo dayaxaada iyo xidigahaada iyo waxaasoo dhan adeec soo saar macnaha qoraxdii halkaas koray jidha dayaxii kor buu jiraa xidigihii kor bay jiraan ardadiina maxaa la yidhi webiyaashaadi dilaaci geedaha soo saar miraha soo saar intaas baa la rabaaye markaa dawcan ama awkaran iyagiina waxay dhaheen qaalataa ataynaa waa nimin ama waa la nimid wixii dhexdayada ahaa daayiciina xaalan ah amarkaada ilaah hogaansan daayicatayn waxay ka dhigantaa markaa faqadaahunna ilaahay wuxuu ka yeelay samaawaadkii sabca samaawaatin baa ilaahay ka yeelay toddoba samo ayaa ilaahay ka yeelay qadaahunna sayarahunna sanacahunna ilaahay wuxuu ka haysiiyey toddoba samo fii yowmayni laba maalmood laba maalmood waqtiga ku qadaran laba maalmood macnaha awalna afar maalmood baan soo marray labadii ardooda la abuuray iyo labadii ardada dusheeda iyo waxa saaran iyo buuraha iyo waxaa la abuuray halkaanna waa cirarkii oo toddobadii ciroo ilaahay tilmaamay in lagu abuuray uu ku abuuray fii yowmeyn laba lagu daray afar waa imis waa lix soo maaha markaas waxaa weeyaan ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaam lixdaa maalmood weeyaan in badanaa qur-aan ku aragta waa waxaa ilaahay waa waxyooday ilaahay waa waxyooday fii kulli samaa'in sama dhammaanteed amrahaa amarkeeda ilaahay uu waxyooday samadan samaawaadkan toddobadaa mid kasta ilaahay wuxuu u waxyooday wixii uu doonayey oo amarkeeda ah oo samadaas maxaa jooga malaa'ig iyo wixii kale oo halkaa jooga oo cid og aysan jirin ilaahay mooyaane ee iftiinkeedii nuurkeedii malaa'igtii ilaahay waa u waxyooday fii kulli samaa'in amraha wazayannaa ilaahay waa qurxinay buu yidhi assamaa'a samada addunyaa ee dhow ee soke bimasaabiixa masaabiix kuwa ifaya faynusyaal oo kale ah mataramakisiyadaas ayaanu ku qurxin samaawaadka kale na waxba kama ogin middaan hadda laynoo sheegay toddobadii kale ma sidoo kale ah mise ma aha allaahu aclam middaan innagu indheheennu arkayaan baa laynoo tilmaamayaa wazayanna asamaa addunyaa bimasaabiixa addunyaa alqariiba wey waa middaa inoo ku xigta xidigaa lagu qurxiyo nuuray kaasaa dadkiiba waxu iftiiminaya quruxna waa leeyihi waana lagu hanuunayaayo jihooyinkii dhankay kaa jiraan qibladii iyo dhinacyadii kale iyo waxa weeyaan bad iyo biri waa lagu hanuunaya wabinajmi hum yahtaduun digahaasaa muuqanaya markaasaa u fiiri sicirkana weliba gaarahaan marka ay mugdiga tahay habeenka waxaa ka bidhaamaya birdhicyadaa ee saas cirka oo dhan ugu sharaxan de waa qurux weeyaan ilaahay baa ku qurxiya subxaana wa tacaala taas baanu ku qurxin iyo waxifdan ilaalin iyo xifidid xafidin macnaha dhowrid macnaha weeyaan wa xafidnaahaa bay ka dhigan tahay waanu xafidnay xifdaa xifdin iyo ilaalin yaa laga xafidayaa shayaadiinta inay soo dhegaystaan mala-ul aclaa malaa'igta iyo waxyaalaha la xukumayo iyo halkaa waxaa ka socda inay shayaadiintu soo dhegaystaan ama soo xadaan daalika midkaa la soo sheegay ee abuurka iyo arrimaha ka dambeeya ah taqdiiru lcasiizi allaha casiiska ah taqdiirtiisii weeyaan subxaanahu wa tacaala sancadiisii iyo qorshayntiisii wey allihii alcasiiz waa allaha qaalibkaa wey allihii alcaliimi kuwa ogaalka badnaa addoommadiisa iyo khalqigiisa masaalixdooda dalika taqdiiru lcasiizi alcaliim yaa kaloo awooda waxaanay caabudayaan iyo asnaam iyo balaayo waxba ma samayn karaan xanaana ma haystaan laakiin kaa la soo sheegay dalika taqdiiru alcasiiz alcaliim weeye marka wa xifdantaas dee ficil maxduufa soo qadaranaysa wa xafidna asamaa addunyaa samadan dhow waanu xafidnay waxaanu ka xafidnay kuwa waxadaya shayaadiin iyo aafaad xifidaa xafidid weeyaan shucladaa lagu ganaya haddii halka aadaan naar ah xidigaha laga soo goynaya xidigii maaha isagii o dhan inuu meesha ka baxayo xidigii maaha wux xidigahani falagooday ku jiraan adoo dab xabad dhuxula ka qaatay ma dabkii oo dhan baa qaadatay ama meesha ka baxay maya dambaaburo yar ama dhuxul yar ama qori yar baa laga qaaday marka waa ka qabsin yu'khadu min annaar waannaaru baaqiyatun bixaaliha dabkii a qolada ee dhuxusha laga qaatayna sidiisiba u shidayn meeshiisiba u yaallaa intaan yarun baa laga qaatay xoogaa dabanna siiya kuwa wax yarun bay qaateene wixii kale meesha ka shidan yihin washihaabu shuculatu naarin saaqida gantaalkaasaa lala dhacaya kuwaa shayaadiinta sidaas baa loo ilaalinaya xidigahan laftooda isjiiri mayaan nahji iyo nidaam iyo dariiq bay saa ugu soconaya xataa ya'tiya alyowmu almawcuud maalinkii la yaboohay ilaa uu ka imaanayo markaa nidaamkao dhan waa isbeddelaya waa maalinka la leeyahay ida ashamsu kuwirat waida anujuumu nkadarat inkadarat xidigihii waa daadanaya maalinkaa ilaa laga gaarayo bay nidaamkan ku soconayaan daalika arrinkaas oo dhulka laba maalmood lagu abuuray iyo waxa ka dambeeya cirka iyo abuurkiisa iyo dhulka waxa la kor saaray taqdiiru lcasiizi tadbiiru lilaahi lqadiiri allaha qadiirka taqdiirtiisa alcasiiz alcaliim allahaas weeyaan fain acraduu haddaba hadday jeensadaan kuwa gaalada ah haddii ay jeensadaan faqul waxaa dhahdaa andartukum anigu waan idiin digay andartukum waxaan idinka digay saaciqatan ayaan idinka digay sidaa ku dheh saaciqaan idinka digay oo mila saaciqati caadin wa hamuuda reer hamuud iyo reer caad saaciqadoodii oo kale ah taas ayaan idinka degay sidaa ku dheh sidaa u caddee u bayaani haddii ay jeensadaan oo jeensigaa ay la yimaadaan saasaa loo bayaaninaya saaciqa taasun baan idinka digay dheh saaciqadaasoo midla saaciqati caadin wa hamuud reer hamuud iyo reer caad saaciqadii ku dhacday oo kale ah taas baan idinka digay saasaa loogu bayaaninaya id wakti jaaءathum اrusulu xaala kownihaa xaal ay tahay saaciqadaasi naasilatan bihim mid ku degtay id wakti maxduufkaas la xaalaynayo baa lagu tacallujinayaa id id idaa id id id oo halkan ku taalla taasaa lagu tacallujinaya id wakti jaaat ay ula timid hum iyaga arusulu rusushu ay ula timid id wakti jaaat ay u timid hum kuwaas arusulu rusushu ay u timid min bayni aydiihim xaggooda hore iyo min khalfihimba ay uga timid xagga hore iyo xagga dambaba xilligaa weeyaan sidaas baa dhacday macnaha id jaaءathum اrusulu min bayni aydihim wa min khalfihim oo maxay dhaheen anlaa tacbuduuha caabudinina anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu bay ula yimaadeen ha caabudinina ila allaha ilaahay mooyaane keligii subxaana wa tacaala sidaas baa loo sheegay qaaluu waxay dhaheen low shaaa rabbunaa rabbigana hadduu doono rasuul inuu soo diro la anzala wuxuu soo dejin lahaa malaa'ikatan malaa'ig malaa'ig baa ilaahay keeni lahaa malag baa la soo diri lahaa bashar iyo bini aadan lama soo dirin saas yidhaah marka qaaluu low shaaa rabbunaa la anzala malaa'ika taasina wataa fa innaa hanaguba hanagu bay dhaheen bimaa midka ursiltum laydinla soo diray bihi maagaba kaafiruuna baanu nahay kuwa ka gaaloobay risaaladiinna waa ka gaaloobay laa natabicu kuma idin raaci mayno wa antum basharun milunaa binu aadan nala mida idinkoo ah marka mayayba qirsan yihiin in wax lala soo diray fa innaa hanagu bimaa kii ursiltum bihi laydinla soo diray bayba leeyihiin ma in la soo diray bay aaminsan yihiin maya waa tahakum iyo sukhriya waa jees jees ha waxbaaba wadataan soo ma aha oo waxbaaba laydinla soo diray soo ma aha waxa laydinla soo diray waa ka gaalowni saas af buuxa ku yidhaahde marka arrinkooda sidaa weeyaan markaas kuwaan gaaladayo xilligii nebi moxamed jooga calayhi salaatu wasalaam ba waxaa leeyahay hadday jeensadaan gaaladaas quraysheed iyo kuwa la midka ah waxaad ku dhahdaa war hoy anigu waxaan idinka digayaa andartukum waxaan idinka diginoo idinku cabsigelinayaa maadigan hadda andartukum waa idiin digaydaas waa lidalaalati calaa taxaquq اlindaar ayaa looga jeedaa saaciqatan maxaa looga jeedaa saaciqatan cadaab baan idinka digaya daran saaciqada awal asal waxay ah asal ahaan waxaa la dhihi jiray qidcatu min annaar oo cirka ka soo degaysa oo wax allaala waxay taabato gubays hadda cadaab baa looga jeedaa waxaan idinka digayaa saaciqatan cadaab oo midla saaciqati caadin wa hamuud ah reer caad nebi huud baa loo diray soo ma reer hamuudna nebiyullaahi saalix calayhim assalaam wixii qoladaa ku dhacay oo kale haddaad samaysaan wixii ku dhacay oo kalean ana idinka digayaa wey labadaa qolaa la sheego labadaa qolo waxaa loo sheegay reer caadi iyo reer hamuud quraysh baa waxay ahaayeen yamuruuna calaa bilaadihim fii asfaarihim ilaa shaam magaalooyinka iyo meelahay deganaan jireen ayay sii mari jireen reer quraysheed markaasay arki jireen aahaartoodii iyo raadadkoodii iyo meelihii wixii ay sameeyeen saaciqadaasoo xaala kownihaa naasilatan id jaaءathum اrusul min bayni aydiihim rusushii ilaahay markay kuwaa u timid min bayni aydiihim xagga hore waa maxa xataa kuwaan aabbayaashood baa rususha loo soo diray iyo wa min khalfi kuwa aabbayaashaa ka dembeeyey labada rasuul marka rusul baa laga cabiray id jaa'athum rusulu oo jamaca cidda loo dirayna waaba laba nebi oo keliya waa nebi huud iyo nebi saalix id jaa'athum rusulu waxaa iska bannaan idlaaqu ljamci cala almuhana wax la yidhaahdo jamac in lagu idlaaqi karo oo jamac laga cabiri karo muhanaha taas waa la waaba la ogolyi laanna meesha cidda timid oo reer caad u timid waa nebi huud reer samuudna nebi saalix inbaa loo soo diray id jaa'athum rusulu min bayni aydiihim ay uga timid min bayni aydiihim min jamiiciiljawaanibi baa looga jeedaa dhinacyada oo dhan dhinac kasta oo wax laga hanuunin karo bay rusushu kaga yimaadeen oo ugu naseexeeyeen macnaha waxaa la leeyahay mar waa u dabcinayeen mar waa ku adkaynayeen mar waa jacayl bay tashwiiq iyo hilow bay gelinayeen mar waa cabsi gelinayeen hadda jiha xisiioo midig ka imow oo bidix ka imow oo gadaal ka imow oo horay ka imow loogama jeedaa layidhi id jaa'athum alrusulu min bayni aydiihim wa min khalfi ama waxaa looga jeedaa marar badan baa rusushaas u timid sida aayadda qur-aanka ayoo kale ya'tiihaa risquhaa ragadan min kulli makaanin maxay ula yimaadeen anlaa tacbuduu ila allah ha caabudinina umad yahay ila allah ilaahay mooyaane maxay ku jawaabeen qaaluu waxay yidhaahdeen isku qabo reer huud macnaha waxa weeyaan qowmu caad nebi huud qoladii loo diray iyo reer samuud iyagoo rususha fududaysanaya waxay dhaheen low shaaa rabbunaa rabbiganna hadduu doono ama dooni lahaaba la anzala wuu soo dejin lahaa malaa'ikatan malaa'ig buu soo diri lahaa fa innaa haddaba hanagu bimaa kii ursiltum laydinla soo dira bihi maagaba saa sheeganaysa ma qirsana iqraar ma kaafiruuna baanu nahay kuwa ka gaaloobay baan sidaa oo cad bay ku dhawaaqeen oo ku jawaabeen qole aad iyo aada u dhib badan bay ahaay oo gaalnimada meel fog ka gaaray fircoon bay shabbahayeen inna rasuulakum aladii ursila ilaykum buu isna yidhi lamajnuunu ninkii fircoon ahaa isaguna waa isaga hadalkaa yidhi sidaas baa xaalkoodu ah dee kii belada ahaado abujahl meel qurayshi fadhiyaan buu maalin wuxuu ka yidhi qad iltabasa calaynaa amru muxamed muxamed amarkiisaa sideedababa iska kaaya dheh galay falow iltamastum rajulan caaliman bisixri waalkahaanati washicri haddaad noo raadraadin lahaydeen nin caalimow sixirka yaqaan kahaanada yaqaan gabayada yaqaan balaayadaas kaasaan u baahnaan lahay ou muxamed la hadlo oo markaa yidhaahda ninka anaa la soo hadloo arrintiisu yaysan mar dambe idinska kiindhexgelin xaalkiisu waa saa iyo saas waxaa kacay nin la dhihi jiray cutbatu bnu rabiica wuxuu yidhi anigu sixir wax badan baan maqlay waana aqaanaa igama qarsoomi karo waxa maxamed wata hadduu sixir yahay anaa kala garanaya buu yidhi wuu u yimid nebigu u yimid calayh isalaatu salaam markaasuu la hadlo hadallow isku dhexdhexiyey cashe waxbuu weydweydiiyey nebigu uma jawaabin markaasuu markii dambe wuxuu yidhi maxaa ilaahyadayada u caydaa madaxnimo haddaad rabtid annagaa ku boqoranayna haddaad dumar u baahan tahay zawajnaaka cashra niswa toban dumaraan ku siinaynaa takhtaaruhun aya banaatin shi'ta min quraysh cid allaale ciddaad doonto gabdhaha quraysheedaan ku siinayna xoole haddaa muraadkaadu yahay oo waxaanaad nooga hortimid xoolo doon tahay waxaa ku deeqtoonto baanu ku siinaynaa nebigu waa iska aamusna suuraddan waa suurad cajaa'iba markuu ninkii warkii dhammeeyey baa nebigu wuxuu akhriyey suuraddan aayadaha u horeeya ayuu akhriyey markaasaa aayaddan markuu nebigu soo gaaray fain acraduu faqul andartukum saaciqatan midla saaciqati caadin wa hamuud buu afkuusaa gacantu saar nebigiina wuu dhaariyey qaraabanimuu ku dhaariyey cadaabkaasu ka baqa carabiga buu garanaya gurigiisubuu ku cararay qoladii soo didhay ma aadin muddo markuu guriga ku maqnaan jiray bay waxay dheheen war waayahan cutbo lama hayee ma moxamed buu raaca way soo dooneen war maxaa kugu dhacay ma moxamed baa raacda wuu xanaaqay wuu dhaartay inuusan mar dambe moxamed aadayn lana hadlayn wallaahi waa la soo hadlay buu yidhi moxamed maalintii dhoweyto wuxuu iigu jawaabay waxaan gabay ahayn waxaan sixir ahayn waxaan kahaano ahayn markuu gaaray saaciqata midla saaciqati caadin wa hamuudna anaaba dhaariyoo afkaan qabtoo waxa weeyaan haddii waxaan horay u aqaanay haddii moxamed hadal yidhaahdo been ma sheegayo waxaan ka baqay buu yidhi cadaab inuu igu soo dego waaba soo carar qur-aanka kariimka marka cajaa'ibtaasu leeyahy marka saaciqadaas weeye saaciqatan midla saaciqati caadin wa hamuud darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab